bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacanoo wanaagsan dhammaanba akhyaarta hawada nagala xidhoog halkan waa reediyo qurbajoog oo aad kala socotaan bartaannu internetka ku leenahay qurbajoog dot com waxaad ku soo dhoweytaan waraysi gaara oo aanu la yeelanay xildhibaan maxamed cismaan bulqaas oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan xildhibaanka ayaa dhaliila culculus usoo jeediyey xukuumadda somalilan ee hogaamiye mudane madaxweyne axmed maxamed maxamuud jiilaanyo waraysigiina waxa uu dhacay sidan waxaad ka mid tahay mudanayaasha golaha wakiilada waxaa maalmihii ugu dambeeyey aad nahaydeen xildhibaanadiina golaha wakiiladu kulamada albaabada u xiran yihiin bal waxaad faahfaahin nageysaa kulamadaasi horta
bismi illahi raxmaan iraxiim kulamadan aanu lahayn maalmahan ugu dambeeyey aanu saddex cisho iminka fadhig noo xidhnaa ka gole ahaan wax kale ma ahayn ku saabsanaa sidii golaha loo dardargelin lahaa oo ismir cusub loo gelin lahaa oo shaqadiisa u qabsan lahaa muddadan oo la tabayey golahu shaqadiisii xoogaa xagga shacabka marka waxaan lahay waynaanu shaqadii qabsanaa oo goluhu wada shaqayntiisii iyo sidii u shaqayn lahaa oo dee xeerarkii iyo wixii kaga beegan doorkooda ka maamul ahaan inay ka shaqeeyaan oo ay si fiican maxaan ku rahdaa arrimaha nacam qasan hadday waddanka tahay toosintiisa iyo hadday tahay talabixinta xagga xukuumadda iyo wixii khaldan in la saxo arrimahaas maxnu isku waaninaynay oo lahay meesha sidaas ma ahee siha sidan si ha loo dhaamo oo dee goli fadhiid buu u ekaa baryahan dambe markaasagii inaan gade cusub gelino bal waqtigan noo haray aan ka faa'iidaysan oo si fiican aynu u qaban wixii hawlmaalmeedkeena hayo wax qabashadeenii iyo iyo dee hal waa la tabeeyey daba halkii inuu golihii dib u soo noolaado intaasunbaa arrinku ahaa wax impeachment la yidhahdo haba yaraatee ma jirin lagmana soo hadal qaadin meel la ku saabsan laakiin waxay ahayd arrinka noocaas un in isweyaan isdadargeliyo oo ismid cusub la geliyo wax qodoba ma ka soo saarteen markaa may kama soo saarin wax qodoba laakiin de waxay waraysi uun xildhibaanadu afkaastooda kala dhiibanayeen marka guddi baan u saaray soo falqayso marka soo saarta wixii maxsuul ka soo baxa meesha dadweynuhu maxsuulkii goorma la filaya adigu dee mawid sababana socdaad la ayaa la filaya maxsuul ka soo baxo waxaan ka wada hadlayna dadweynuhu inta badan waxay ku eedeeyaan iyo dadkii soo doortay inaad ka gaabiseen shaqadii laji soo doortay markaa bal dadkiida soo doortee muddadiinii dhowrkaa sano ahayd aad golaha fadhideen dee waa waa kii dhammaaday muddadii laydinku soo doortay waad si muddo kordhin laydinku daray markaa maxaad cusubeed bal dadka u sheegaysaa ninku
dadka waxaan u sheegaynaa horta waa runoo shaqadaydii fadhiid bay ahayd fadhiidkaana xukuumadda ka dambaysa oo naga oo maxaan ku rahdaay hubkii rasaastii naga dhigtay oo baadashii naga rabtay haddaan nahay ka xildhibaan ahaan awooddii aan ku lahayn qarankan xukuumaddaa la weydiinaya iyadaana wax ka dambaysay in goluhu shaqayn waayo goluhu fadhiid iska noqdo oo ama uu dee ku milinba xukuumadda wax xukuumaddu ay ku shaqo leedahay weeye waayo transparent baa loo baahan yahay oo golahan waa golihii dabageliyay xukuumadda ifinayey waxyaalahay khaladaadkay samaysa waxyaalahay ku tallaabsato dee dabar la-aan bay xukuumaddiina noqoto cid tidhaahdo obba ma jirin sidaasaan awoodeed baan waxyaalahan sameynay baa ka mid ah waraa dheer aan soo ceshanno immunity aynu lahayn iyo haybaddii xildhibaannimo aynu lahayn dadkaynu matelaynay xukuumadda waa in lala xisaabtamo oo wixii dee waajib loogu leeyahay la weydiiyo xeerar hadday tahay xeerarka caalamiga ay soo galaan oo aan xukuumadda la keenin sharciyadeeda waa in la keenaa waxa aan sharci la keenin golaha iyaguna waa waxba kama jiraan ay xukuumadda ku shaqayso oo ay soo gashay ah xeerarka caalamiga ah ee ay dibadda ka soo gasho sida kuwan petroleumka kuwan adigu kuwa far badan noocaas oo kale ah waxba nalka weydiinba oo anagu aan dadka matelinay oo waxyaalaan isku boorinayna bay ka mid ahayn hadda sidaan si loo dhaamo ma garas xildhibaan waxaa dad badan baa aaminsan in fadhiidnimada golaha ay ka uga tahay shirgudoonka oo ku milmay xukuumadda iyagoo dana gaara isku qaba waxyaabo gaara kala fududaysta taa adigu maxaad ka leedahay anigu taa ma arko maaha shirgudoon keliya waa xildhibaanada golaha shirgudoonku waxay ku dhaqaaqaan waxaa golaha ka soo dhex baxaa xildhibaanna mabay awood u leeyihiin awood gaaro ay ka leeyihiin meesha ma jirto wixii golaha ka soo dhex baxaa mabay ku shaqo leeyihiin oo ay fuliyaan hadday ku milmaan haddii kale badda goluhuna aan ku milmin golaha ku milmay baan ku leenahay iyaga iska badhaaf hadalkoodii golahaba mowti qaar badan oo aan dhinacba ahayn baa jiro dadkiiba iska bahadilmay oo markii dee awoodahoodii iyo shaqooyinkoodiiba ay waxba ka qaban kari waayeen oo ay iska noqdeen niman dee iska dee loo jejin waayey iminka waxyaalo fara badan oo xukuumadda u sheegtay anigu iminka xildhibaan baan ahay golaha wakiilada ka tirsan oo kulmiye ah runtii ka soo baxay weliba xukuumadda xaggeeda waxaa dhacday in waxyaalo fara badan oo aan talo iyo tusaale baa u soo jeediyey xukuumadda oo aan waxba ka qaban oo aan la isu joojin marka dee in golihii wakiilada iyo xildhibaanadiiba la dhegaysan waayey ayay kaliftay oo dee markaasaa maxaad umalanaysaa kuwa hadalba iyago ama xukuumadda waxba ka sheeginba ama annaga ilahay war sidaa sidaa sida hala yeelo taa hala soco ama waxa hala sameeyo oo aan wax jawaaba lagu sii lagu soo celinayn marka waxay waa la ignore gariyey ignore garan xagga xildhibaanada ah ayay ahayd waxaan meesha ka jira magaranaysaa marka waa tii unbaa ninka boorka laska jufalay war lisma ignore garan kare waa in waajibaadkeena aynu qabsannaa oo aynu la xisaabtana xukuumadda oo aynu soo taagna bannaanka war waxaas iyo waxaa ka sheekeeya hagaad geyseen sidaas ilaa ay kalifayso dee wixii dee waajibaadka igu lisiiyo aanu samayn karo ayaanu istusaynay xildhibaan ka- waxaad ka warantaa in badan baad aada uga qayrin jirtay dhaliilo fara badan oo arrimaha xagga bariga deegaanadii aad kasoo jeeday oo dib u dhacay oo waxyaabo fara badan oo xaq u lahaayeen oo two percentage ka mid yahay aan la siinin oo xukuumaddu kala gaabisay arrintaasi halkay maraysa halkay maraysaa hadda arrintaasi waa sidii aan weli uga qaylinayay ama uga hadlayay bay u taagan tahay wax reaction oo laga sameeyeyna ma jirto welina sidii baan ugu daba taaganay mana joojinayo waan ka ballanay in xukuumadda iyo madaxweynaha inaan joojinayn ilaa wax laga qabto maalin walba wixii taagan cabashadii reerku way taagan tahay weli hadday tahay shaqaaleyntii dowladda hadday tahay transparentkii xagga xukuumadda hadday tahay two percentka mashaariicdii loogu talagalay hadday tahay infrastructureka dhulka loogu talagalay hadday tahay shaqaaleyntii hadday tahay in hanaankii sare ee dowladnimo waxa aan ku haasnaaba yeelatay ma jirta weli sidii bay u taagan tahay weli sidii bay u taagan tahay gooray noqotaba arrinkaasina bal waan filaynaa inuu wax ka hagaagaan ka waran een, madaxweyne ku-xigeenkan een, puntland ee deegaanada somalilan soo galay ee laleeyay waabuu soo socda uu soo dhawaado xuduudan iyo dhinacan buu hoodla buu kusoo socday een, wasiirka arrimaha dib- guduhuna aada uga hadlay xubno kaloo mucaaradi ay ka hadleen sidaad u aragta adigu ninka een, somalilan gudaheeda imika yimid anigu waxaan u arkaa ma- een, xukuumaddu ninkan meelahan marmarayaba wax awoodayna un ku leedahay haddaan nimanka xukuumad ahaan maba jirto astaan aan ku- ca- calaamadaha ay ku leedahay xukuumadda inay uga shaqeeyaan maba jiraan waa dhul iska een, unsettled area oo dadkii lahaa ay degan yihiin dadkaas uu ka tirsan yahay isagu u dhashay meesha Maamulkii aanu Oo, gaadhin oo- maamulkuba aanu gaadhin sababahana xukuumaddaa leh waa maamulkii gaarsiin sidaa darteed haddaan maamulkiiba gaarsiin inay ka hadasho maal dhul aan shaqaba kula haysanba inay sheegato ma- ma- macquulba ma hadde waa waa in marka hore maamulka gaarsiisa oo ay dadka soo jiidata dadkii baa la fogeynaya aan loogolen meel la soo dhawaysto in maamulkii la gaarsiiyo sidaa darteed dad- dadku bahalaa u imanaya iska dhaaf dadkii u dhashay waxaa imanaya waxay intaa waxaa inoogu dhammaaday waraysigii gaarka ah ayaanu la yeelanay xildhibaan bulqaastan iyo intaynu kulanti dambe dib u kulmi doonno waa bahda qurbajoog dotcom oo idinkaga tegeysaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu